barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o eda oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa isniin tobanka bisha sebteembar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkeena dhallinyarada maantana waxaa ka mida dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho oo suugaanta u adeegsanaya wacyigelinta bulshada qarnimada duugteen ayay soo qufayaane cadaaladday qubaayaan qabiilkayna diidaane qalad ma laha waa kuwa idii dulqaateen waa hoyooyin qaaliya qoyskay u mudan yihiin qaali qaaba sheego xadiistaana lagu qoray wax ma qaba kartaanee kuraastiina sii qaata u qorsheeya qoondada hablaha baa qaboojiya
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyarada tagsiga dhallinyaro tags tagaasi uga shaqaysa magaalada hargeysa oo aan warbixin idinkaga hayno dhinacii heesaha ayaan ayaguna barnaamijka ka marnaan doonin
xabiibtan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto heestaasi iyo qodobo kaleba waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna intaa ay socoto balse marka hore kuu soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan lix qof ayaa ku geeriyootay lix iyo toban kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta lala beegsada xarunta degmada hodan ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dad goobjoogayaala ayaa sheegay in qaraxaasi uu sidoo kaleeto baabuur xoogan u geystay burbur xooggan u geystay xarunta degmada qaraxa aad ayuu u weynaa waxaa sidaasi wakaalada wararka ee f b u sheegay ibraahim maxamed oo ah sarkaal ka tirsan booliiska qoraal ay soo dhigeen baraha bulshada ayay maleeshiyada ururka al-shabaab ku sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi waa markii labaad oo kooxda al-shabaab ay qarax la beegsato xarun degmo oo ku taala magaalada muqdisho bil gudaheed sidoo kale labadii sebtembar qarax ismiidaamin ahaa ayaa burburiyey xarunta degmada howlwadaag oo iyadu ku dhegan degmada hodan
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inay tahay tallaabo weyn oo xagga wanaagga loo qaaday in milatariga kuurida waqooyi ay qabsadaan dhoolatuskooda iyagoo aanan soo bandhigin gantaallada riddada dheer ee awoodda u leh inay gaaraan maraykanka trump ayaa twitterkiisa ku soo qoray waad mahadsan tahay guddoomiye kim kadib sanad guuridii toddobaatanaad ee ka soo wareegatay dabaaldegii aasaaska kuuriyada waqooyi
duhur wanaagsan idilkiinba intaa nagala socoto bariga afrika halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda dhallinyarada maantaood ka dhegaysanaysaan washington koox dhallinyara oo isugu jira wiilal iyo gabdho ku nool magaalada muqdisho ayaa bilaabay dadaallo wacyigelin ah oo ay bulshada ugu gudbinayaan maansooyin iyo suugaano qaybaha kala gedisana dhallinyaradaasi waxaa ka mida shukri maxamed waara cabdulqaadir maxamed cabdulla ayeyna oo uga warbixisay arrimaha ololaheeda wacyigelinta
waxaan ka mid ahay ururkan wacyigelinta rag iyo dumarba waa ka qayb qaadanaa dhallinyaro rag iyo dumar iskugu jiro marka suugaan ayaa inta badanna wax ku gudbinaa bulshada ku wacyigelinaa marka
maxaa si gaara shukriga diyaaradda u saartaa
run ahaantii waxyaabo badan maadaama inteena aan u badannahay arday een waxbarasho ku jirto dhinaca waxbarashada tahriibka wadaniyadda dhinac walba qofba meeshii markaas wax ka dareema inta badan suugaantu dareenay ku timaadahay oo wax ka sameeyaa suugaanta kaa soo burqatay dareenka kaaga yimid maxay ahaayeen run ahaantii waxyaabo badan oo dareen ku yimiday dabcan qofkana markii waxyaabaha inuu si dhaqsaa u sameey rabo waa waxyaabaha dareenka ku yimaada inta badan waxyaabaha si dhaqsaa loo fududayn karo maana haddii aad tiraahid waa alifayaa waxyaabaha aanan jirinoo mala awaal ah ma badanaa lama keeni karo si fiican marka waxaa jiray markii igu horreysa horta aan aniga aan inaan wax qora aan bilaabo waxay ahayd labada kun iyo afariyo tobankii inta badanna waqtigaas waxbarashaan xoogga saari jiray wadaniyadda iyo dhinacaasaana ka bilaabay iyo waxbarashada wadaniyadan ku horeeyo maxaad ka khasuusataayo buuggaagan xusuus qorkaa kuugu yaa dabcan heestii ugu horeysay heesa ahayd waxyaaba ugu horreeya aan sameeyey waxay ahayd hees la yidhaaho si fiican daljacaylku waaqin may qaaditaan hadda aan qaaday oo muusig in la saaray ma ahan laakiin aniga laxanka iska samaystay oo buuga igu qoran tahay daljacaylku waa qani waxyaaba badanayna ku timid oo markaas xilligii waxay ahayd badda iyo meelo badan laysku heystay dhulka soomaalida ka mid ah marka heestaas waxaa la yidhaha daljacaylku waa qani qaybta dambana dhallinyarada iyo waxbarashada uga hadlaysaa daljacayhilku waa qani wadeeheeqilahay qubasi uga dhigaye soomaaliyey dadkaygay waxaan idin su'aala jacaylkan dalkaygiyo dadkaygan u qabo yaa ilaa dareemaayo dalka ilaa dhisayo deeqtoon walaalkey deeqtoon walaashey haddaad ilaa dareentaan oo diyaaru noqotaan dalka waan dhisaynaaye dowlad kalene ayaan sugin oo dad kalene ayaan sugin dulucdaydu waxay tahay doqonko wax garo dalku waa dalkaagee dadku waa dadkaagee ha ka gelin dembiya weyn midka daarta dumiyo midka dalka iibshaba dembi way galeenoo shacabu maadaneenine dulucdaydu waxay tahay dayartii dalkaygay weli waan dambaynaa waynaan dadaaliyo dacadnimo samaynaa danta guud ogaanaa dalka aan difaacnaa diinta rabbi ku dhaqanaa shukri heestan wadaniga ah ee qiirada lehna soo jiidatay talo maxaad ugu raadi weysa in si toosa loo garaaco
dabcan waxyaabo badan mashquul badan oo iska jiray maadaama arday aad tahay oo maalin walba aad waxbarasho ku jirto inaad u raadiso anigana waxaab iska jeclaysta inay ii qornaato oo markii aan bulsho hor istaaga aan aniga ugu qaado codkayga aan ugu
goobaha hal abuurka iyo fanka lagu dhiirigeliyo ma geysa qoraalka heestan si bal uga mid noqoto ama loo fiiriyo maadaama ay dadka si gaar usoo jiidato dhalinyaro badan iyo dad badan iyo barnaamijyo badan oo aan ka qayb qaato ugu dhiirigeliyay waa jirin laakiin hadda meel toos looga diiwaan geliyey ma jirto maxaa kaloo maskaxdaad ka guuxaya marka laga hadlayo waa iga intaad ka shaqaysaa laakiin gaar ahaan dhallinyaradii dumarka oo kale ma jireen waxaad la kulantay oo wax ka tarisa
dumarka oo kaleeto dumarkaasna waxaa jiray gabay labada kun iyo lix iyo tobanka xilliga doorashada soo dhaweed oo kaleeto aan sameeyey oo la yidhaaho u doodayay gabdhaha xuquuqda gabdhaha oo kaleeto gabaygaas isagana wuxuu ku yimiday markii la yidhi odayaal dhaqameedka oo kaleeto ha soo doortaano oo intii badan rag lasoo doorto dumarkii cabasho badan ay muujiyeen si fiican markaasna gabaygaas xilligaasaan ugu talagalay oo aan sameeyey labada kun iyo waxay ahayd lix iyo tobanka xilligii doorashada iyo soo dhaweed inta ugu badan marka gabaygaas wuxuu ka hadlaya isagana dumarka oo kaleeto diiradda saaraya iyo qoondadooda oo kaleeto iyo siday ku heli lahaayeen wuxuu ku bilaabanayaa wax waliba qaabkay yihiin ayaa lagu qiimeeyaay qarniyadii horeetiyo ilaa maanta qaxa taagan rabbi baa qoree waxaan isleeyahay raggaa qaadinka ahaaye qoloqolo isku raaceen qoryaha way isku qaateen qaxootiyayna geeyeen adduun nagu qatalayaane sawirray ka qaadeen haddana duni ku qaylsheene jaahilnimada idinqaada baan laba qamuunyooday ubadkii oo qaangaarin baa idinka quusteene haddaad qalad gasheen qaadateen qaybta shacabkaane qabri baa la galayaa qiyaamaa la tagayaay camalkaa la qaadaa khasaaraana joogtiine qaadirkaa ogaayo raggan kayrkibaa diiday qosol iyo xanuun baa ilaah labada ii qaybshay qiso weeye qaab daran haddana qiiro igu reebtay qaamuuska taariikh ayaa lagu qoraa taaye khataar iyo albaab aan la qorin baa la moodaayay qirif qirif maxay dishay raggaan aan wax qabanaynin u qorsheeya qoondada hablaha baa qaboojinaya gabdhahan qurxoonoo quraysh aad malaynayso diintay qurquriyeen haddana buugta qaateene qalinkay ku hagayaan bulshada bay qancinayaane qushuuc iyo wadaninimo ayay howl ku qabanaane qarnimada duugteen ayay soo qufayaane cadaaladday qubaayaan qabiilkayna diidaane qalad ma laha waa kuwa idii dulqaateene waa hoyooyin qaaliya qoyskay u mudan yihiin qaali qaaba sheego xadiistaana lagu qoray wax ma qaba kartaanee kuraastiina sii qaata u qorsheeya qoondada hablaha baa qaboojinaya ma la wadaagtay meelihii ay ka socota dooda maya meel waxaa jirtay hal maalin oo aan barnaamij uga qayb qalay oo asagana si aada logu loogu mashxarayo laakiin meelo kaleeto oo badan ma aanan gelin oo lama wadaagin
shukri maxamed waara ayay taasi ahayd gabar dhallinyaro ah oo hal abuur ah isla markaasina hal abuuradeeda ku wacyigelisa dhallinyarada iyo bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxayna ugu warantay isla muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
door wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a sanadihii dhowaa magaalooyin dhowr oo ku yaala somalilan waxaa dhallinyaradu ay ahaayeen kuwo u tahriibayay qaarkeed qaaradda yurub si ay nolol halkaasi uga raadsadaan iyagoo sii maraya safaro aada halis u ah qaarkoodna noloshooda ku waaya hase yeeshee waxaa jira dhallinyaro kale oo go-aansaday inay joogaan deegaanadooda oo ay ka samaystaan shaqooyin oo ay markaasina halkaasi kasoo saartaan nolol maalmeedkooda dhallinyaradaasi waxaa ka mid a maxamuud cabdulaahi jaamac oo tagsi ka dhex wada gudaha magaalada hargeysa waxa uu u waramay wariyaha v o a sagaal mustafa xasan anigu waxaan ka shaqaystaa tagsiga oo saaka waxaan soo kacay lixdii subaxnimo ha lixdii baan shaqada soo galay aad iyo aad baan ugu shaqaynayaa waanan daalay baan kuro shaqa dalka waa daf bay taallaa insha allah habeenkii isagale walaal waxaan ka baxaa xiliyada uun ay dhammaato un dee qofka u dambeeya markaan rawaxiyo kale ilaa labayo tobanka habeenimo ayaan ka baxa walaal walaal isagale waxay igu kalifay waxaan lahaa marka hore iskuulkan dhigan jiray iskuulkii baan dhameeyey jaamacaddii baan gelayey jaamacaddii baan gelina markaa waxaan damcay inaan tahriibo deedna saasaa la igu ibi walaal isagale inaan ku shaqaysto tagsiga inaan tahriibaan doonaya haa dhalinyartii iga mid ahayd ee tahriibeyna waxay ahaayeen kuwii liibiya joogay ee lagu xidhay in badan bay xidhnaayeen insha allah waatii way soo noqdeen haddana imika way soo noqdeen ha waa kuwii walaal berigii dhaweyd la soo celiyey marka waana la soo celiyey dalka igala shaqaystaan imika tagsina way wataan ana tagsiga wataygiga tegeeno waxaan ku yidhi tagsi kaxaysta way diideen waxay odhanayeen ma tagsi baanu kaxaysanaa anagu walaal saa wey
maxay tahay caqabadaha kaala kulma intaad wado ma jiraan caqabado aad kala kulanto mararka qaarkood walaal sagaley waxaan u malaynayaa caqabaduhu ma badna magaalada hargeysa waa ammaan wax isjiirjiiraya wax isdilaya toona ma jiro insha allah marka waxa ugu badan dee wadooyinka xununbaa ugu badan nbaan u malaynayaa oo guryaha qaarkood markay soo xidhanto iyo mar markay roobku da-aan oo kale ayaa xashiishku wadada naga xidha walaal intaa iyo ciidda unbaa ugu badan iyo dhagxaanta waa hagaag waxaa laydinku eedeeyaa dhalinyartiinan tagaasida wata mararka qaarkood inaad si xun uga faa'iidaysataan oo kale oo aad maxaan idhaahdaye intaad intii loogu talagalay aad dhaafisaan sbiidka oo kale magaalada dhexdeeda kadibna aad ama dad badan aad jiidhaan sida dhacdaba ama baabuur badan aad ku dhacdaan taa iyada maxaa kalifay baad filaysaa waayo daro walbaate walaal waxaa kalifay taa oo ugu badan waxa weeyaan mas-uuliyad la-aan ku timid xagga darawalka gaadiidka wada oo aad iyo aad buu u erayaa wayna ku ciyaarayaan marka mas-uuliyadda halkaa waxaan taloon uga soo jeedinayaa dhalinyartu inay iska daayaan qarin mas-uulnimada oy tagaasida caadi u wadaan oy baabuurta mas-uuliyad ka saarnaato iyo dadkaba waxaynu aragnay iminka inta ugu badan ee ka shaqaysta baabuurta waa dhalinyaro ama tagaasida haddaan idhaahdo sababaha ugu badan ee tagaasida ay ugu badan yihiin manoo sheegi kartaa haa isagale waan kuu sheegi karaa waxa weeyaanoo ugu badan baabuurta horta waa kuwa ugu shaqada badan la magaalada hargeysa iminka marka la qiimeeyo aad iyo aadna waa loogu ganacsan karaa lacagna waa laga samayn karayaa ninkii shaqa ugu talagalaa walaal isagale aad iyo aad buu ugu shaqaynayaa maxaad adigu ka samaysaa maalintii anu maalintii waxaan ka sameeyaa hadda iminka kanaan wataa ku kalaan iibsaday inan diro walaayo wada markaa saasaan doonayaa inay dadka dhammaantood wada hamiyaan dhalinyartu oy u shaqaystaan oo u sameeyaan shaqada mid kalead iibsatay markaa mid kalaan iibsaday haa walaal wax wada inaan diro wala ayaan u dhiibo wada insha allah waxaan doonayaa inaan kanna iibiyo oon guluub sameeyo baabuur badan oo tagaasiyoo shaqaysa oon dhalinyaradana shaqa u sameeyo oo dhalinyaradana ku dhiirigeliso waa hagaag maxaad rajeynaysaa mustaqbalka maxaadse dhalinyarada fariinta ugu dambeysa maxamuudo halkan aad uga soo dirayso maxay tahay iyo gaadiidlada maadaama tahay gaadiid leh walaal halkan waxaan ugu soo dirayaa fariinta u badan aan u dirayaa waxa weeyaan in horta ay dadkan dad bay wadaan dadna wadaday marayaane ay xel isa saaraan oo dhalinyartu aad iyo aad mas-uuliyadda u qaadaan gaadiidka waxaa kaloon halkan usoo farayaa dhalinyartu magaalada hargeysa haddii la eego halka ugu aaminsan weeyaan baan u malaynayaa dee africa haddii aan saa u qiimeeyo waxaanan doonayaa inay sameeyaan ay ilaaliyaan baabuurta ayna ku shaqaystaan shaqana way taallaa dalka aad iyo aad walaal shaqaysta baan leeyahay shaqaysta oo waxaan ku yidhi wadooyinkaynu dhisi lahayn baan u malaynayaa haddii aynu shaqaysanano aynu iskaa wax u qabso u wadano inay shaqaystaan ay dalkooga aaminaan kuwa tahriibeyana waxaan leeyahay walaal tahriibta waad iska garanaysaan baan u malaynayaa hawsha taalla iyo dhibta ay tahay ee dib uga soo joogaan leeyahay walaal oo dalkiina aamina kaasi waxa uu ahaa maxamuud cabdulaahi jaamac oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysta magaalada hargeysa gaar ahaan dhinaca wadida tagaasida wuxuu u waramayey wariyaha v o a sagaal mustafa xasan
waa tahay markana dhinacii heesaha haddii aan eegno xamar bila iyo suldaan siraar xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanooy gubaad tahay xilaajanoy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanoy intii xusulka ii xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xelkeennoo aan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro ayaanu xilsaaraahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay intii xusulka ii xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xelkeennoo aan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaaraahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xubkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale miyay xubiyey cid kale ku xasili kartaa bal intaasi aan kaga gudubna heeskaasi xamar bilo iyo suldaan siraar markana dhinacii ciyaaraha haddii aan eegnay jamaal axmed cusmaan jamaal
aad baad umahadsan tahay zahro kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaa jira in waddamada afrikaanka qaarkood ay isku diyaarinayaan koobka qaramada qaaradda afrika isreebkooda waxaana kulamadii shalay dhacay gruubka ee wada ciyaaray dalka senegal iyo jasiiradda madagaskar laba gool iyo laba gool ayay ciyaartoodaasi ku dhammaatay maali waxay saddex gool waxba dirtay koonfurta sudan halka togo iyo beniinna goolla'aan bareejo ay ku kala baxeen etoobiya iyo sirleon gooli waxba etoobiya iyo ku dhonaatay kongo waxa ay gooli gool bareejo la gashay dalka zimbabwe halka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo liberiyana gooli gool sidoo kale ay ku kala dhammaysteen ruwanda ayaa gruubka h waxa ay la ciyaartay gruubka naadiga dalka ivory coast laba gooli gool ayaana lagu awdronaaday ruwanda geni iyo central african republic oo wada dhilina gooli waxba geni ayaa markaasi ku awdronaatay sidoo kale angola ayaa waxa ay la dheeshay botswana gooli waxba ay naadiga botswana lagu awdronaaday switzerland iyo tunisiana laba gool waxba tunisiya ayaa ku awdronaatay loseto iyo cape verdena gooli gool ayay ku kala dhammaysteen kulamo saaxiibtinimo ayaa sidoo kale dhacay jarmalka ayaa laba gool iyo gool waxa uu kaga adkaaday beru waxaa kulamada kale ee saaxiibtinimada dhacay ka mid ah georgia iyo latviya gooli waxba georgia ku awdronaatay hobru slovenia laba gooli gool slovenia ayaa afka ciidda loo daray bulgaria norweyna gooli waxba norway ayaa lagu awdronaaday denmark waxay labii waxba dirtay wals halka ukrain ay gool waxba kaga adkaatay naadiga slovakia faransiiska ayaa laba gooli gool kaga adkaaday xulka dalka holland labada gool waxaa u kala dhilay ciyaaryahan kelian imbabe oo daqiiqadii afariy tobanaad oo ku furay waxaase barbareeyey ryan babel oo daqiiqadii lixiy toddobaad gooli gool ka dhigay hayeeshee olivier jiro ayaa goolka guusha faransiiska oo ah xulka kubadda cagta adduunka sanadkan ku guulaystay goolkaasi guusha u dhaliyey maanta sidoo kale isla kulmo kale ayaa dhici doona oo saaxiibtinimo iyadoo wadammaduna ay isku arki doonaan ay kooxo kulamada xiisaha badan ee dhexi doona ay ka midka yihiin bortuqiiska iyo talyaaniga ayaa wada dheeli doona halka sweden iyo turkigana ay dheeli doonaan scotland iyo albania ayaa wada ciyaari doona montenegro iyo lithuania zerbiya iyo rumeniya andra waxay la dheeli doontaa kazakhistan waxaa sidoo kale dheeli doonaa kulamadaasi marka laga soo gudbo kuwo kale oo saaxiibtinimo oo caalamiya baxrayn iyo shiinaha ruushka iyo jamhuuriyadda jeeg sacuudi arabiya iyo boliviya ayaa wada dheeli doona dhegaystayaal waxyaabaha ku soo kordha kulamadaasi iyo natiijooyinka wararka ugu dambeeyey ciyaarahaba waan idin soo gudbin doonaa hadduu ilaa yaraado xubinta ciyaarahana halkaas ha inoo joogto
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay jamaal axmed cusmaan bal markaana dhinacii heesaha dib aan ugu noqonno oo ciyaaraha aan ka gudubne waxaa idinku soo maqan heeska ha-ooyine aamus iyo zakariye kobciye
Adoro.
waa tahay heestaasi waxaa ku luuqanayay fanaanka sakariya kobciye in badanoo idinka ka mid ahina waxaan filaya inaad ka wada hesheen waxa ayna gunaandu ahayd idaacaddeeni duurinimo barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta gaalnimo saare cabdi axmed iyo jamaal axmed cismaan ayaa idin leh nabadgelyo